gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba usadaa furay tababar ka saabsan doorashooyinka gaar ahaan qofiyood iyo korangaadowka wacyigelinta dadweyneha degmada boondheere walibana goobroogku ay maamulka degmada agaasimayaal iyo marti sharaf kala tababarka iyo weliba usaahikosi guud ee lanka gobod ee dhalinyarada iyo ururada bilaantee degmada boondheer ee gobolka banaadir iyoona si guud ee lambaradoona horumarinta iyo wacyigelinta arimo doorashooyinka ee bulshada ankoreen gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir umar ku hadlay ujeedka tababarka brogaraamka maanta halkan ugu daahfuraayo ee tababarka ah ee la rabo in muddo saddex maalmood oo maanta ka bilaabanayso inuu halkan ka qabsoomo la rabo waa barnaamij aada mataqaana ihtimaam iyo qiimo badan u leh bulshada sababtoo tahay dalkeenna waxaad ogtihiin in laga qorsheynayo in maxaa la yidhaahdaa ay ka bilaabato doorashooyinka qofkii codka ahaa ee dimuqraadiga ah ee bulshada maxaa la yidhahda iyo shacabka loo dhoweyn lahaa waxaa ka warqabtiin runtii in xeerarkii maxaa laha doorashooyinka ee maxaa la yidhaahdaa iyo xisbiyada iyo dhammaan mataqaanaa in maanta baarlamaankeenna ay ka doodayaan saas daraaddeed bulshada wacyigooda in maxaa la yidhahdaa lala qabadsiiyo dalka xaaladiisu meeshay marayso iyo xaqoodii in loo muujiyo waa tallaabo aad iyo aada bogaadin u mudan guud ahaan waxaan leeyahay dhallinyarada iyo mataqaanaa qeybaha kala gedisanee bulshada doorka ka qaybgalka arrimaha doorashooyinka waa xaq dastuuriya oo ay bulshada leedahay waana inaad maxaa la yidhaahdaa u istaagtaan xaqaas inaad mataqaanaa soo dhacsataan sax ma aha in maxaa la yidhaahdaa siyaasiyiin kooban inay maxaa la yidhaahdaa matalaadii ka qaybgalkii siyaasadda dalka inay maxaa la ayagu gadaal marsadaan oo ay yidhaahdaan wax lagu yeeray saamiley siyaasadeed saamiley siyaasadeed waxaan ognahay waxaa ah qof kastoo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxdiisa doorto sida dastuurka ugu qoran dastuurkeenna saamiley siyaasadeed kuma qiixaya dad kooban oo magacyo gaargaara leh dhanka kale maamulka degmada boondheer iyo hana kumid ah ku qaybgaleelka tababarka iyo sideedii handhawaayan tababarku inlangoboda salaan kadib runtii aaday farxad noogu tahay in fursad labaad ee degmada boondheer ay u hesho kulamadii socda ee wacyigelinta oo loogu talagalay in labaatanka degmo loogu qabto faceboonkii bulshada qeybaha kala duwan oo dhan u ahay kulankaana waxaa waaye kulamadii hore daba socya oo wacyigelinta ah waxaa nasiib u yeeshtay dhallinyaradii iyo haweenkii lafdhabarta degmada boondheere aadaanu ugu faraxsanaanay waana ka mahad celinaa mudan gudoomiye fursadda uuna siiyey maamulkeena gobolka banaadir runtii waa sax saamiliyada siyaasadda waa dadka dhallinyarada ah anigana farxaday ii tahay anigana farxaday ii tahay maxaa yeelay anigoo waqtigay inay ku soo aado awoodda in shacabka loo celiyo aadaan u taageersanahay waana ku faraxsanahay maxaa yeelay haddaba aniga bulshada ka imaado meeshaan ku dhashtaan guddoomiye degmo ka ah waddanku wuxuu galay marxalad laga gudbaayo anigaa qofkaan raba iyo nin jeclaysi waxaan loo gudbayaa one man one vote insha allahu tacaala oo qof walba ay doorato cidda aydu rabto cidda ayda matalaysa maalintay ayadu ay ka weyso waxay u doorataan ay tiraahdo adiga naga naso hebel ama heblaaya kaa fiican oo dooranaynaa marka dee saas intaas sidii loo gaaro waxyaabahaas quruxda badan waxay u baahan tahay dhallinyaradu inay muujiso dadaal badan kadambeyntii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri iyo weliba uuse ka dheeraday muhiimada tababarkun usa anglaya bulshada dowladdiina garab istaaga u diyaargarooba doorasho qof iyo coda maantay amniga aan haysanno iyo meesha dalku uu maraayo shalana ma maray daraadna ma maray waxaana rajaynaynaa wax ka fiican in la heli doono cadowgiyaa sidaad aragteen loo wiiqay oo lala dagaala oo maanta meesha aragti kasii qaylyahay magaalada muqdisho waa ka warqabtiin siday ahaa jirtay gobollada dalku siday ahaa jiraan waa ka warqabtiin kuwa maaragtay hoogga iyo balaayada sheegaya oo le maaragtay doorasho lama qaban karo waa balaaya dhacayda mashaakila imaanayana warkooda dheg jalaqa u siinina bulshada degmada boondheer ee gobolka banaadir iyo weliba si-idii handhawaayana tababarka lakabarada ay doorashooyinka gaar ahaan qof iyood iyo koranqaadowga wacgelinta dadweynaha degmada boondheere